barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaana mawjadaha gaaggaaban heerarka efyemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somalicom
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca waana ko iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada magaalada boosaaso oo si iskaa wax u qabso ah uga shaqaynaya jidadka magaaladaasi
runtii barnaamijkan aad baan ugu faraxsannahay wuxuu ahaa barnaamij lagu dhiirigelinaya dhallinyarada barnaamij dhallinyarada lagu wacyigelinaya laguna tusaya awooddooda inay inay iyagu ay leeyihiin inay wax bedeli karaan inay wax soo saar inay wax soo saari karaan runtii waxaan baraarujinayaa dhallinyaradii barnaamijkan igala qayb gashay waanu ku faraxsana maanta inaan noqdo ay waxaa kaloo aad maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo hal abuuray ganacsi u gaar ah isagoo magaalada gaalkacyo baaskiil ku dhex wareejiya bagaashka kala duwan kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka dhallinyarada maanta heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
ammaan iyo ducaba waad istaaheshaa inaan kuu tirshe ayatiin kuwaar codka xabiib xasan tooxow ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka warmurtiyeed ayaa ka soo baxay shirka madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada kismaayo waxayna ugu baaqeen dowladda soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool gobolladaasi warmurtiyeedkan ayaa gobolladu waxay walaac ka muujiyeen qaybta ay ka heleen kaalmada caalamiga ah waxaa kaloo ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida dowladda federaalka u maamulaysa arrimaha federaaleynta dastuurka iyo xeerarka kala duwan ee kasoo baxa dowladda dhexe warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay samaysteen markaasi gole iskaashi dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo sanadka koowaad ay guddoomiye iyo ku-xigeenba u kala yihiin madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare
madaxweyne donald trump ayaa la filayaa maalmaha soo socda inuu shaaciyo in uu eegayo ama tixgelin doonayo in kale heshiiskii nukliyeerka ee laga gaadhay iiraanna sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii isagoo kongareeska siin doonaa muddo lixdan cisho ah si ay go'aan uga gaadhaan haddii dib loo sii wadayo cunaqabataynta iiraan waxaana uu madaxweynuhu haystaa ilaa iyo shan iyo tobanka bishay nagu soo aadan ee nofembar si uu go'aan uga qaato balse ila ku dhawaqa aqalka cad ayaa sheegay inay suurtagal tahay inay kaba soo horrayso afhayeenka aqalka cad sara habkin ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu go'aan ka gaadhay dhammaan istaraatiijiyadaha iiraan islamarkaana uu doonayo inuu hubiyo in laga yeesho qorsho weyn oo lagu waajahayo duhur wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna boosaaso dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa dhowaan bilaabay ololo iskaa si iskaa waxu qabsa ah ay ugaga shaqaynayaan jidadka magaaladaasi dhallinyaradan oo gacan ka helay maamulka degmada ayaa sameeya howlgallo nadaafadeed iyaga oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin hawshan ay qabanayaan islamarkaana ay dhexdooda isku wacyigeliyaan wariyaha v o ede boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaas iyagoo ku guda jira hawsha islamarkaana warbixintan ka soo diyaariyey
maalmihii ugu dambeeyey magaalooyinka soomaaliyeed waxaa ka soo baxayey dhallinyaro magacyo kala duwan u adeegsanaya hagaajinta waddooyinka burbursan soo celinta bilicda deegaanka ay joogaan dhallinyaradan ayaa shaqadan waxa ay tahay shaqo ay iyagu go'aansadeen inay qabtaan halkan waa waddada madha madaxtooyada magaalada boosaaso dhallinyaradan ayaa hareeraha ka gurayay qashinka iyagoo adeegsanaya badiilka ciidda lagu guro sidoo kalena waddada marinaya ranjicad si ay u muuqdaan labada seed gawaaridu ay kala leeyihiin ugu horrayn guddoomiyaha dhallinyarada hormuudka waa annaga ee boosaaso cabdulaahi axmed sheikh wuxuu tilmaamay in barnaamijkan uu yahay mid lagu dhiirigelinayo dhallinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka dalka gudoomiyaha dhallinyarada ee barnaamijka horumarku annaga weeya xaafadan ka bilowna waa soone gurubla ee sawnihiisa madaxtooyada runtii barnaamijkan aad baan ugu faraxsannahay wuxuu ahaa barnaamij lagu dhiirigelinaya dhallinyarada barnaamij dhallinyarada lagu wacyigelinaya laguna tusiya awooddooda inay inay iyagu ay leeyihiin inay wax bedeli karaan inay wax soo saar inay wax soo saari karaan runtii waxaan baraarujinayaa dhallinyaradii barnaamijkan igala qayb gashay waanu ku faraxsana maanta inaan noqdo adiga dhalinyaro kale hormuudka barnaamijkan waxaan kaloo salaamayaa madaxdii sharafta lahayd oo guddoomiyaha duqa degmada ugu horreeyey iyo xildhibaanadii kaleeto golaha deegaanka ee degmada boos ka socday runtii aad baan bogaadinaya dhalinyarada kaleeto barnaamijkan ka bilowda degmooyin kaleeto oo gaalkacyo iyo garowe iyo muqdisho iyaguna waan bogaadinayaa barnaamijkan waa naga horrayseen annaguna waa idinka qaadannay waxaa idiin rajaynayaa dhallinyarada soomaaliyeed guul iyo horumar waddankana idinka hagaajisan kara anise maxamed maxamuud iyo abwaan cabdikariin maxamed oo ka mid ah dhallinyarada boosaaso ayaa ugu baaqay dhallinyarada waa annaga in ay shaqadan aysan ka caajisin oo ay sii wadaan ilaa laga gaarsiinayo deegaanada kale sharaf bay noo tahay inaan kaga dayano dalkacyo iyo garow oo barnaamijka nooga horeeyey dee wixii wanaagsan waa la isaga daydaayo waxaan leeyahay sidoo kale waxaan rajaynaya dadka kaleeto xaafadaha laamiyada kaleeto bosaaso ku yaalo sidaana oo kale martanqaasin roon oo kale in loo hagaajiyo islamarkaasna dhallinyaradu isku xirtaanto dhallinyaradan hadda cidna ma aysan sugin waxaaba yaraata contribution cid ma aysan weydiin iyaga ayaa jeebabkoodii iyo heeladoodii ka soo qaaday dolar ten dolar iyo wixii awoodooda ahaaba waxaa leeyahay marka xaafadaha kaloo boosaaso ku yaala waxaa leeyahay sidaasoo kaleeta idinkuna sameeya oo laamiyada boosaaso ku yaala ka bilaaba ololahan iyagoo isugu jirta olola naasadeed iyadoo isugu jirto calaamadeen laamiga aad baa umahadsantihin horumarku waa annaga aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa ka bilaabmay madaxtooyada boosaaso waxaan leeyahay horumarku waa annaga horseed lagu daydo iyo horumarku waa annaga horseed lagu daydo iyo hillaacbax ayaanu nahay hanuuninta shacabka iyo hiilkii waddankaa wadnaa boosasana waa horyaal waana soo dhoweynaa barnaamijkan waana wadana insha allahu waddankeenana waa jecel lahay duqa magaalada boosaaso yaasiin mire ayaa kala qayb galay shaqada dhallinyarada ay ka wadeen waddada laamiga ah wuxuu ku dhiirigeliyey in shaqadaasi ay sii wadaan waxa uu xusay in horumar kasta la taaban karo dalka ay gaarsiin karaan dhallinyaro soomaaliyeed yihiin iyagu maanta mustaqbalkii dalka inay yihiin resourcigii dalku lahaa ay muhiim tahay inay iskaa waxqabso ku shaqeeyaan ay muhiim tahay inay la shaqeeyaan dawladda inay kala shaqeeyaan wax kasta oo muhiim u ah nolosha bini'aadmiga aad iyo aad ba maanta ugu faraxsanahay waddadii bandarqaasim iyo waddada jidka sodonka oo aad u jeedaan maanta sida bilicdooda isu bedeshay marshabiyadigii soo baxay waxaan rajaynayaa dhammaan waddooyinka magaalada oo dhan ay maxay tahay saan oo kaleeto uga howlgalaan sidoo kale dhallinyaro kaleeto iyaguna laamiga dhinaciisa kale ka bilaabayaba shalayto ii timi iyagana sidoo kale waxaan rajaynaya inay sidan oo kaleeto insha allahu u qabtaan inay iskaashataan isku mid noqotaan ololahan ayaa imaanaya iyadoo dhallinyarada magaalooyinka puntland iyo soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ay bilaabeen calaamaynta laamiyada iyo kor uqaadista bilicda magaalooyinka ay joogaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
degeystayaal meel walbo aad nagala socotaan waana barnaamijkii dhallinyarada maanta shaqala'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha sanadihii u dambeeyey ay ka cabanayeen dhallinyaradu iyadoo la tilmaamay inay kooban yihiin fursadaha shaqo ee ay heli karaan dhallintu hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro iyagu hal abuura fursado shaqo oo ay noloshooda ku maareeyaan siciid bashiir waa nin dhallinyaro ah waxa uu magaalada gaalkacyo ka sameeyey ganacsi ku cusub magaalada wuxuuna uu bagaash kala duwan uu ku wareejiyaa magaalada isagoo isticmaala baaskiil ama bushkaleeti wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu uga waramay sida uu kusoo bilaabay fekerkan
nooca shaqo oo aan kusoo kordhiyey magaalada gaalkacyo waxa weeye walaale carwa socdaal ama carwa hal abuur qof walba siduu u yaqaano anugu waxaan ahay nin dhallinyaraa ma garat sidaa daraaddeed macnaha markii aan fekeray dhaqaalo badan maan haysan waxaan ku fekeray waxa ugu yar oo macnaha aan wax ka bilaabi karo ma garat aabbe waxaan ahay toddoba carruura dhalay waxaan ka fekeray marka shaqo aan xamaali ahayn oo naftayda dhib u geysan isla markaana dhaqaale ahaan isu kaydin kadho oo waxa weeye aan ka bilaabi karo wax meel siira ah sidaa daraaddeed marka markaan fiirshay dhallinyaradii dalka oo tahriibaysa kuwa baaga muudo la fadhiya hoteelada iyo meelaha la isugu yimaado bulshada isugu timaado waxaa ii soo baxday inaan lacag yar oo shan iyo toban dollar aan haystay ku bilaabo saacado yaryar iyo suumanka iyo garamada iyo waxyaabo yaryar oo aad iyo aad u raqaysa dadku marka inta badan way igu qosli jireen markaan bilaabay waxay dhihi jireen war waxaanu shaqo maahanan iyo maad shaqo fiican ka shaqaysid qaar waxay dhahaan maad gaari alaabta ku wareejisid qoloba waxbay ku dhulaa anigana waxa weeye tayada unbaa ii caddayd oo waxaan ka fekeray macnaha nolol maalmeedka ilmaha waxa ugu fudud oo isbaraysa oo aan kala soo bixi karo markaa kadib dadkii baan isbaranay bakhaaradii baan isbaranay mahaadii baan iskisaanay waxa weeye hadda wixii aan u baahdaan soo qaataa gaarigaygaasaan saartaa meelo alaabta aan saartaan u samaystay carwa hal abuur baan u bixiyey meel kasta oo aan u baahdo anigoo nin gaari wataa baan tagaa oo islamarkaana wax ammaanaa garbaha ku sidin maasha allah aad iyo aadna waa ugu fiicnoo biilka reerkayga iyo kirada gurigayga iyo carruurtayda waa ka helaa
carwa hal abuur siciidow waxaad samaysay baaskiil lagu wareejinayo ganacsigii yaryaraa ee aada abuurtay
aad iyo aad dadku waxay u yaqaanaan baaskiil laakiin anigu carwa hal abuur baan ula baxo gaari bay ii tahay ma garat laakiin run ahaantii waa baaskiil waxaan u sameeyey sariir dambe oo weyn waxaan u sameeyey mid hore aad iyo aad macnaha baan uga taxadiray alaabta inaysa iga daadan microphone baan ku xiray waxa weeye bulshada markaan dhex marayo si qofku uusan u moodin nin safara mikrofoonkaas wuxuu odhanayaa halkaanu waa carwa hal abuur carwa hal abuur waxaad ka helaysaa suumankii garamadii buumayaashii tusbaxyadii koofiyadihii ayrafoonadii salliyadii salaada galkii joodariga ka faa'iidaysi wanaagsan waxay kuugu imaanaysaa gurigaaga ama goobtaada shaqada sidaa daraaddeed marka dad baa lambarada iga qorta qaar baa saddex saac afar saac inta kaneeca cunta isoo waca waxay dhahaan carwa hal abuur kaneecaana cuntay xaafadda noocaasa noogu keen maxaad u geynay markaa waxaan u geynayaa sinsiyeerigii kaneecada laga xirinayay barkintii qofku barkan lahaa galkii joodariga iyo wixii lamid ah
siciid dhallinyarada inta badan magaalada gaalkacyo joogta inkastoo ay qaarkood shaqeeyaan haddana waxay waa shaqo la-aan oo baagamuuddo ayay u badan yihiin adiguna nin deegaankaa oo dhallinyaradii magaalada ka mid aad tahay markii aad hal abuurka shaqo ee baaskiilka bilowday ee alaabahan yareerka aad ku wareejinaysay dhallinyaradu dareen ceynkee bay kaa qaaday dhallinyaradu badankooda horta waanu isnaqaanaa qaar waa igu qoslaan waxay dhahan war ninkii waa kululaaday qaar waxay dhahaan war ninkaan wallahi waa nin shaqaysanaya dadka waaweyn waa dhiirageliyaan waxay dhahaan allaha kuu barakeeyo shaqadaada waa fikir fiican tahay fikir wanaagsan baad kusoo kordhisay wadanka dhallinyaradana tusaale wanaagsan baad u tahay ma garata sidaa daraadeed waxaan jeclaan lahaa dhallinyaradu meel kasta ay joogaan inay dalkooda aaminaan marka u horeysa horta inay ilaahay subxaana watacaala aaminaan risiqa ilaahay baa qora markaa kadibna inaad gacantaada aamintid wadankaaga aamintid islaamnimadaada aamintid wax alla abuurta wixii aad ka shaqaysan kadibna oo niqmad xalaalo ay kaaga soo bixi kadhan inaad ka shaqaysatid marka waxa weeye walaale dhallinyaradu si wanaagsan baa qaarna i arkay qaar waxay i arkeen nin macnaha xayraan ahoo waxa weeye xaaladii ku xumaatay qoloba meel bay ku dhufata
siciid hawshaan baaskiilka halkee baad ka keentay oo aada uga dayatay wallaahi walaale aniga waxa weeye meella kama keenin anigu reer mudug baan ahay intaydu noloshayda ugu badnayd mudug baan ku qaatay qayb ka midana bari baan ku qaatay gobolka bari magaalada boosaaso fikirkaa marka waa isaga kay dhashay waa fekeray wax macnaha waxaan ku fekeray fudud oo waxa weeye dhaqaale ahaana ikabi kara xamaalkiina ka fudud sidaan markii horeba kuu sheegay oo wixii tunka lagu qaadayay ama lala lugaynayayo aad iyo aad qofka maaragtay dhib ugu ah fudeeyadaan u fekeray fikirkaana ilaahay waa igu guuleeyayo haddeer waan fiicnaa aad iyo aad baan wanaagsanahay farqiga u dhexeeya xilligii aad bilowday iyo hadda farqiga udhexeeya maanta iyo maalintaan bilaabay waa kuu sheegi karaa maalintaa shan iyo toban dollar baan ku bilaabay hadeerna waxa weeye macaamiil wanaagsan baan leeyahay gaarigayga haddeer waxaa ii saaran adigu ilaa saddex boqol oo dollar oo alaaba haddaan u baahdana wax ka badan waan soo qaadan karaayo waxa weeye weji iyo wanaag baa ii siyaaday iyo macriifo waxa weeye ciyaalkayga biilkooda iyo reerkayga tiradiisa si nadaama awal meesha aan ka welwelayay o aan mukuleeyahayba shan iyo toban dollar baan gacanta ku hayay waxa weye welwelkaas hadda ma qabo oo waxa weeye qof professional oo shaqaysanayaan ahay qofkan soo hor istaagana waxaan uga baahda ka helaya dhallinyarada qaar baa siciid aaminsan in lacag yar aan lagu bilaabi karin ganacsiga adiguna hadda ganacsiga waxaad ka bilowday meeshii ugu yaraad shan iyo toban dollar bal ka war dhallinyarada fakarkaa qabta iyaga oo aan laga bilaabi karin ganacsiga lacag yar aan lagu abuuri karin walaale fikirkaas waa jiraa laakiin dhallinyarada waxaan leeyahay waxaad ku bilaabi kartaan wax shan iyo toban dollar ka yar wax walbana waa qofku kalsoonida uu qabo waxa weeye waa inaad qof kalsooni qaba tahay waa inaadan ka faanin waxa yar waxa yar baa waxa weyn lagu gaaraa waxa weeye qofku markuu waxa yar ku samro wax weyn aakhirkiisa wuu gaaraya haddii ilaahay u garto sidaa daraaddeed waxaa loo bahanya inaad noqotid qof ku samra karti uleh shaqadiisa hal abuur leh wax alla abuurta wixii kaa soo gaaran aad u dulqaadatid markaad dhibtaa ka gudubtid inbaad dheefta gaari ka dhaha dhallinyarada qaar baa hadda ku fakeraa in iyaga oo lacag fiican haysta dalkii ka shaqayn kara inay eh, tahriibaan oo dalalka eh, dibadda aadaan adigu maku haminaya haddii ganacsigaaga kuu ballaarto inaad dalkii ka tahriibtid oo dibadda aadid maya maya taas abulance iguma jirto anigu wadankayga kama maarmo dadkayga kama maarmo ilmahayga kama maarmo ciidayda kama maarmo sidaa daraaddeed aniga iguma jirto weligay iguma dhalan xataa inaan ama tahriibo ama xataa sifa sharciga ku aado marna iguma dhalan ugu dambayntii siciidow dhallinyarada maxaad fari lahayd oo ku dhiiragelinaysa dhallinyaradan muslimiinta oo soomaaliyeed oo walaalahay ah waxaan ku wacyigelinayaa dalkooda iyo dadkooda inay aaminaan inay gacmahooda ku shaqaystaan inaysan marti u noqonin dal shisheeye iyo dad shisheeye naftoodana aysan halis gelinin waxa weeye risiqa ilaahayga ama yurub jooga ama america jooga baa soomaaliya jooga ilaahagaas inaad ku kalsoonaatid wixii uu ku siiyey alxamdulilah aad dhahdid waxaad weydidna aad ugu samidid wax alla abuurtay wixii aad heli kartidna aad habu- hal abuur ku samaysatoo ku shaqaysatid baan faraya ay ku shaqaystaan dhallinyaradu dhammaantood meel kastoo ay iga maqlayaan
kaasina waxa uu ahaa siciid bashiir oo ah nin dhallinyaro ah oo magaalada gaalkacyo ka sameeyey ganacsi nuuc cusub ah wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin saaq ayuu u waramayey haye shirwac waayahay falastiinay haddaynu kaga soo gudubno intaasi dhinacii warbixinada iyo weliba een, eh, wararka iyo weliba haddaynu intaasi kaga soo gudubno gooraanba dhinacii sugaantaad eegaysa iyo heesaha waxaan filayaa inaad hees usoo qabatay dhegeystayaasha aad uga wada heli doonaan heesta malaha waxaan filayaa adaa noo soo qabta kolley waxaan filayaa inaynu labadeennaba heestaasi Waa ku wada hees- jirnay
waa heestaah uurka iyo qalbiga codka macaan ee xabiibo xasan tooxow
uurkiyo qalbiga haddiyaadan ku ool ubaxyo jacayl kulaman uurkiyo qalbiga haddiyaadan ku ool ubaxyo jacayl kulaman eelkaada wadnaha ku abuurtay baana abid iga bogson nafku aaminha sida eeri dhaban dayn wayday olol
hagaag araggiisa kaan ku ildoogsado oodii iyo ducaba waad istaheshaa waxaan filayaa inaynu aad aad uga wada hesheen heestaasi xabiiba xasan tuuxow ee codkeeda inoogu soo gudbinaysay dhegaystayaal haatanna haddii aynu jaleecno dhinacii ciyaaraha waa wariyayaashayada waxaa si wanaagsan u falaqayn doona amaba si weyn inoogu soo gudbin doona ciyaarihii ugu dambeeyey weliba wararkii kulamadii la yeeshay wariyayaasha maxamuud mascadda iyo weliba nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay waxaa la soo gebagabeeyey inta badan ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka ruushka xulka maraykanka ayaa markii ugu horreysay ka haray ciyaaraha loogu soo baxayo koobka adduunka tan iyo wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade ayaan isla falaqayn doonaa mascade ka waran maraykanka xalay ma filaya guuldaradan aad iyo aad e, nuur maya ma aanay filaynin maraykanku weliba e, marka laga hadlayo kooxda ay la ciyaarayeen oo ah e, trinina tobaco oo guriga lagu dheelayo trina tobaco e, laakiin e, kooxdaasi waa kooxda ugu hooseysa dhibc ahaanta marka la fiiriyo oo marka laga reebo kulankii ay xalay e, ka badisay e, kooxda maraykanka e, saddex dhibcood oo keliya ayay haysatay halka mexico ay koob iyo labaatan dhibcood leedahay oo markaasi tobankii kulan oo la ciyaaray e maraykan markay ka badiso lix dhibcood unbay sidaa ku yeelatay laakiin waxaad moodaa inay maraykanka la hareen oo ay kala hareen in ay koobka adduunka tagaan sidaad sheegtay e, markii ugu horreysay e, tan iyo sanadkii kun sagaal boqol e, siddeetan iyo lixdii oo maraykanka laga weynayo ciyaaraha kubadda cagta adduunka ay tahay laakiin waxaa xusid mudan nuurow haddana waaya bal ka waran maaragtay xulka banama weligii kama uusan qaybgelin koobka adduunka xalayna taariikh ayay dhigeen iyana bal noo faahfaahi e aad iyo aad e dabcan waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid a e nurow e banama e inkastoo in dhoweydba sanadba sanadka ka dambaysay kubaddeeda cagtu soo fiicnaanaysay haddana waxay la ciyaaraysay costa rica oo iyadu mar hore xaqiiqsatay inay soo baxayso e banamana gurigeeday ku ciyaaraysay marka geeri iyo nolol buu ahaa kulankeedu e marka waad dareemi kartaa laba koox markay wada ciyaaraysaan kooxna ay dhibcaha u baahan tahay kooxna ay mar hore xaqiiqsatay marka e dabcan banama waxaan u malaynayaa in e, nasiibkuna u saamaxay fursadana ay ka faa'iidaysato waayo goolka waxay dhaliyeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo markay saacaddu ahayd e, siddeetan iyo toddoba daqiiqo oo saddex daqiiqo oo keliya ka dhiman tahay ayaa roman torres ciyaaryahanka la yidhahdo uu goolka u saxeexay banama kaasi oo americana qalbi jebiyey banama world cup Ba- ba- banamana koobka adduunka geeyey marka dhinacaas yaa soo gudbay dhinacan bartamaha iyo waqooyiga amerika yaa aadi doona ruushka sanadka dambe e wadamada ruushka usoo baxay waxaa ka mid ah e mexico iyadu mar hore soo baxday costa rica banama ayaa xalay kusoo biirtay halka honduras iyaduna ay kaalinta afraad e gashay oo ciyaaro kaloo isreereeb ay usoo geli doonto si ay usoo baxdo waaya aan ka wareegano dhinacan waqooyiga iyo bartamaha aan aadno dhinaca koonfurta oo adduunyada dhanba ee isha ku haysay oo mascado waxaan ogahay inaan xalay isla wada daawanaynay maarata inkastoo aad minnesota ka daawanaysay ee daqiiqad walba isbeddel ayaa dhacaya dhinaca latin america ee argentinana waa fakatay haye bal eh, iyadana nooga aad iyo aad argentina si xun bay u fakatay weliba e ciyaaryahan leonel messi oo toosh weyn uu ku daahnaa oo lalahaa qarankiisa wax badan uma qabto wax ma taro marka uu qarankiisa yimaado ayaa waxaad moodaa in uu iska rifay xalay e ceebihii eedihii e, lagu eedeynayay waxaana qarankiisa godoor uga badiyeen saddex gool saddexdaa goolba leonel messi ayaa dhaliyey marka melbourne waxaan ku arkay iyadoo koob iyo tobanka ciyaartooy e e kooxda argentina lasoo sawiray oo goolhayaha marka laga reebo tobanka kale ee sawirka messi lagu dhali ee lagu dhejiyey taasi oo macnaheedu tahay argentina waxba ma ahayn messi keligiis baa waa ku gartay badiyey oo ilaa ciyaarahan saddexda uu gool soo saaray.
isagaa dhaliyay saddexda gool weliba goolka Eh, saddexaad aad iyo ah, si qurux badan ayuu u dhaliyey Eh, dhinacaas latin america yaa haray yaa soo baxay eh, sidee loo kala beliyey E, kooxda ugu weyn ee hartay ee ceebta ku dhacday waxa weeyaan e chile oo iyadu labadii sano ee lasoo dhaafay ku guulaysatay e koobka ee qaramada ee latin america e nasiib darro e brazil bay la ciyaaraysay brazilna uma nixin inkastoo waa hore ay soo baxday saddex yebar bay uga badisay E, sidoo kale waxaa iyaduna e fursad iska dayacday e paraguay oo haddii ay badin lahayd ay suuragal noqon kari lahayd inay iyaduna peru oo oo aadaysa isreereeb e iyaduna ay booskaasi kala bixi lahayd oo waxaa dhacday in e paraguay laga badiyey oo venezuela ka badisay weliba iyadoo gurigeeda ku ciyaaraysa paraguay paraguayna fursadaas iska dayacday e sidoo kale kooxaha badbaaday ee dirqiga ku badbaaday waxaa ka mid ah e xulka qaranka ee colombia oo isagu kulankii kan ka horreeyay guuldarra ay ku dhacday laakiin markan waxaad moodaysaa nuro inuu ka faa'iidaystay oo hadda wixii dhacayba kooxdii ugu dambeysay oo soo baxda afarta kooxood ayuu noqdo lix iyo labaatan dhibcood ayuu kusoo baxay halka argentina labaatan iyo sideed dhibcood ay heshay ee, ee, aan idhaahdee lix iyo ee, toddobiyo iyo labaatan dhibcood ayuu helay ee, colombia argentina labaatan iyo sideed ayay heshay marka sidaas ayaa halkaasi lagu soo kala baxay beruna ciyaaraha waxay aadi doontaa sida reeb Eh, uruguay oo kaalinta labaad kusoo baxdana afar gool iyo laba ayay maaragtay ku dhifatay bolivia weliba laba gool waxaa dhaliyay laacibkii reer barcelona eh, suarez Ee, weliba way warwarsanaayeen oo maraa ciyaartu waxay ahayd ee, ee, gool lagala horreeyay iyagoo hal iyo eber ay ahayd laakiin waxay noqotaba ee, uruguay way adkayd uruguay inay ka harto ciyaarahan waayo ee, gool tirsigeeduna aad buu u fara badnaa marnaba qalqil kuma aanay jirin uruguay in, in, in, inay ka harayso koobka Eh, waa mahadsantahay mascade dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waa mascade iyo nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad bay u mahadsan yihiin wariyaasheeda maxamuud mascade iyo weliba nuur xasan nuur inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha haye falastiin maxay noo xiga markana waa dhinacii heesaha codka macaan ee cabdijabaar alqaliiji heestuna waa tee mataqaanaa haye magac malaha maskiinka maaha yartii baan si xun u galaa layidhaa heesta bal isagaa inoo sheegi doonaa suu galay iyo weliba waxay kala yeeleen dhegaysa aboon
سمت عاشق ururta سمت عاشق ururta qalbigayga lagu saxaye سمت عاشق ururta سمت عاشق ururta qalbigayga lagu saxaye sababtuna waxay tahay yartibaan sucud galaye sababtuna waxay tahay sababtuna waxay tahay Seexa waayo yoo selelo, seexa waayo selelo, hurdawa ka sara tegaaye. Seexa waayo yoo selelo, seexa waayo selelo, hurdawa ka sara tegaaye. Sababtuna waxay tahay yartibaan si xun. Yartibaan si xun galay. sababtuna waxay tahay yartibaan si xun sababtuna waxay tahay yartibaan si xun
waa hagaaga sababtuna waxay tahay yartiibaan yartiibaan si xun u galay waa codka cabdijibaar alkhaliiji dhegaystayaal waxay gebagabo u tahay idaacaddee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan anigoo cabdixakiin maxamuud sharwaca iyo weliba falastiin axmed iimaan tan iyo intaynu idaacadda soo socotay isugu iman doona afarta galabnimo waa v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo
seedahan ku tagnaa iyo sidaanu tagnaa iyo sambabadu ikala jaraye